madaxda sarsare ee dalka kenya oo ku jira madaxweyne mwai kibaki iyo ra-iisul wasaaraha dalkaasi raila odinga ayaa wada dadaalla ay ku doonayaan inay ku dejiyaan rabshadaha iyo xiisada ka taagan magaalada xeebta mombasa xiisadahaasi oo ka dhashay wadaadkii toddobaadkan lagu dilay magaalada mombasa ra-iisul wasaare raila odinga ayaa xalay booqday magaalada mombasa iyadoo madaxweyne kibakina uu isna maanta tegay isla magaaladaasi dhinaca kalena wararka ayaa sheegaya in ciidamadu amnigu ay qabqabteen in ka badan soddon qof oo dhallinyara oo lala xiriirinayo rabshadaha mombasa ka dhacay haddaba waryaha v o eda ee cabdulaahi nuur maxamed colombo ayaa khadka taleefonka ee nairobi kula xiriiray yaasiin ciise wardheere waryaha v o eda ee nairobi waxaan ugu horreyn weydiiyey bal xaaladda mombasa haatan iyo wararka ugu dambeeyey waxay yihiin
colombo marka ugu horeysa xiisaduhu weli waa ay taagan yihiin maalintii afaraad ilaa iyo intii la dilay sheekh cabuud roobo maxamed maalintii isniintii waxaana ciidamada amnigu ay aada u xoojiyeen ciidamo hor leh oo laga keenay magaalada nairobi oo lagu biiriyey kuwa magaalada mombaaso horey usii joogay waxaana la sheegayaa ilaa iyo haatan in dhowr qof oo ciidamada amniga ahi ay ku dhaawacmeen rabshadihii haatan ugu dambeeyey ciidankan dheeraadkaana waxaa la sheegayaa haatan in ay qabqabanayaan qiyaastii ilaa iyo dhowr iyo soddon dhallinyaro ah oo qaar ka mida maanta maxkamad lasoo taagay yaasiin ciise madaxweynaha kenya iyo wasiiraro kale ayaa haatan jooga sida wararka nagu soo gaarayaan magaalada mombasa wararka ugu dambeeyey maxay sheegayaan oo madaxdaasi ay u tageen magaalada mombasa madaxweynuhu halkaasi u tegay booqasho dhab ah ama rasmi ah oo ku saabsan sanadkiiba mar carwada beeraha iyo ganacsiga ee laga furo halkaa oo taariikh ay uleeyihiin dadka reer kenya laguna soo bandhigo wax soo saarka waddanka islamarkaana aan looga waabanaynin carwada furitaankeeda iyo howlgalkeeda rabshadaha halkaasi ka jira sida uu sheegay madaxweynuhu maadaama dekeda ugu weyn iyo goobta ugu weyn ee dhaqaalaha waddanku ka soo galo ee dalxiisku ay ku taal magaalada mombasa yaasiin habeennimadii xalay magaalada mombasa garneel ayaa lagu tuuraaciyaa wararku nagu soo gaarayaan ciidamo roonda oo amniga sugayey wararkaas maxaad ka haysaa colombo waxaa la sheegay nin lala xiriirinayo inuu bankaasi habeenkii xalay ciidamada roondada ku tuuray la qabtay ninkaasi oo magaciisa lagu sheegay stephen omondi waa afar iyo labaatan jir waxaanu sheegay inuu isagu noqday bisadii burka la kulantay oo uu dhibana yahay meesha wax ka dhaceenna uu marayay oo uu beeniyey arrintaa afar ka mid a ciidankii roondada ayaa ku dhaawacmay sarkaal u hadlay booliiskana waxa uu sheegayaa in caafimaadkoodu uu haatan ka soo raynayo ama aanay khatar weyn ku jirin hase yeeshee booliisku waxay sheegeen in taxadar dheeraada la geliyey maalinta berrinta oo ah maalin jimcaha oo dadka muslimiinta laga yaabo inay sameeyaan isku soo bax nabadgeliyo balse eri karayte oo ah fayeenka booliiska ayaa goor dhaweyn sheegay in laga yaabo isku soo baxaas nabadeed inay kaga faa'iidaystaan dambiilayaashu oo ay qalalaaso halkaa ka sameeyaan taasina waa arrinta haatan booliisku ay ka shaqaynayaan magaalada mombasa kadib markii la qabtay ninka la tuhunsan yahay
ugu dambayntii dhinaca waqooyiga bari ee soomaalida reer kenya waxaa ka jira yaasiin ow beryihii ugu dambeeyey dagaalo qabaa'ilo kala duwan ay isaga hor imaanayeen arrimahaasi maxaa kusoo kordhay siyaasiyiinta laga soo doorto gobolka waqooyi bari labadaraadle gobolka deegaanka wajeer iyo mandheera ayaa booqashooyin ay baryahan la kulmayeen dadka deegaanka dejiyey xaaladii kadib markii la arkay dad barakacay iyo xoolo iyo dad la sheegay deegaanadii inay ka guureen rabshadihii iyo daraasindadii ay ku dhinteen waxaana haatan soo baxaya baaqiyo dhinacyada kala duwani ay u jeedinayaan dadka ku dhaqan gobolka waqooyi bari tana river iyo qaybo kale oo rift valley ay ka mid tahay kuwaasi oo laga baqayo inay dhacaan rabshadihii sanadkii labada kun iyo toddobada oo kale ninka qareenka ah ee dhinaca dastuurka qaabilsan ee la yidhaahdo murshid cabdalla ayaa maanta soo saaray baaq uu u jeediyey guud ahaanba meelaha xiisaduhu ay ka taagan yihiin waxaan ugu baaqay madaxda lasoo doortay inay ku dhaqmaan nidaamka dastuurka waddanka gaar ahaana gobolada ay xiisaduhu ka jiraan lagana fakero ummad wada nool oo qabaa'ilka iyo xuduudaha murankooda lagu xaliyo qaad deganaanshaha ee gacanka hadalka laga fogaado taasoo haatan shirar beelaha soomaalidu ay yeesheen gobolka waqooyi barina isfahan uu ka soo baxay waryahayaga yaasiin ciise wardheere oo khadka telefoonka ugu warramayay cabdilaahi nuur maxamed colombo halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a washington